أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا bismillaahi araxmaani araxiim wacan oo wanaagsanna khiyaarta hawada naga dhagaysanaysaaye ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka qodobada caawa barnaamijka aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mida saddex sano kadib raayada tawxiidka oo caawa ka babanaysa deegaanka tardo ee bariga wilaayada hiiraan haddaba maxay qabsashada deegaankan uga dhigan tahay mujaahidiinta iyo weliba cadowga maxaa ka jira wararka sheegaya dib u gurasho uu maraykanku ka damacsan yahay dalka soomaaliya kadib fashil iyo guuldarro ba'an oo uu kala kulmay dagaalka uu kula jiray mujaahidiinta al-shabaab wilaayada islaamiga ah ee hiiraan oo ka hadashay la wareegitaanka mujaahidiinta ee deegaanka tardo waxaad maqli doontaan waraysi aannu la yeelannay sheekh guuleed abunabhaan alkatayb oo faafisay sawirrada la wareegitaanka ciidamada mujaahidiinta ee deegaanka tardo iyo guddoomiyihii deegaankaasi ugu magacownaa kooxda riddada soomaaliya oo sheegay inay cabsi awgeed uga carareen tardo siciid deni oo amar ku bixiyey in la soo xiro guddoomiyihii hore ee golaha baarlamaanka daaquudka maamulka riddada puntland xilligu abaabul ka wada gobolka sanaag munaasabad lagu maamuusayey arday ka qalinjabisay barashada qur'aanka kariimka iyo culuumtiisa oo ka dhacday magaalada buurdhuxunle ee wilaayada islaamiga bakool dowladda dabadhilifka ah ee masar oo si kulul uga hadashay daafurka biyoxireenka muranka badan dhaliyey ee annahda ee itoobiya qodobadaas ayaad caawa barnaamijka kaga bogan doontaan xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga ahna meesha kama marno waxaad naga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha al-andalus ee wilaayaadka islaamiga dhegaystayaal waa mar kale iyo faafareebka wararka تشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في طوفان مجرى أسرج العزم جوادا سائلا يمنى ويسرى خاهلا يسكب لحنا النصر في waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaannu gudagali doonnaa iyo qodobkiisa ugu horreeya wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa ka hadashay la wareegitaanka mujaahidiinta ee deegaanka tardo haddaba ku soo dhowaada waraysi aannu la yeelnay sheekh guuleed abunabhaan oo ah waaliga wilaayadaasi waxaana waraysigaasi inoo qaaday walaalkeen maxamuud sheekh axmed tooshow ugu horeyntii sheekhan alwaali kusoo dhowow idaacad islaamiga alandalus waa dhowahay walaal idaacadda andalus oo ku dhowa sheekhan alwaali waxaynu la soconnaa maanta ciidamada mujaahidiintu waxay la wareegeen deegaanka tarda mal ka waran deegaanka iyo xogihii ugu dambeeyay ilaahay baan ugu mahad celinaynaa subxaana wa tacaala waa sidaad u sheegtay tardo waxay ku jirtaa gacanta mujaahidiinta ee waxaa mar labaad ku soo noqotay raayatu tawxiid in laga taago caawa waxaa ka taagan deegaanka tardo raayatu tawxiid baa ka taagan ee waxaana ku sugan mujaahidiinta xaq u dirirka ah waata sheekhan alwaali deegaankan tardo ee maanta mujaahidiintu ay la wareegeen waa deegaan haynkee ah tardo waa meel muhiim ah waxay ku taallaa bariga wilaayada islaamiga hiiraan ee qaybta koofureed bay tarda ku taallaa ee tarda waxay xidhiidhisaa waddada dheer oo marto ka imaado ee gobolka shabeellada dhexe oo khaasatan soo marto ceel baraf waddada soo marta oo u socota ee beledweyne ilaa gobollada dhexe aado ayay bartankeeda ku taallaa ee waa magaalo muhiim ah waa deegaan muhiim ah ee waa meel ceelbiyood ee uu ku yeelo riig ah tarda marka waa dhul daaqsimeed waxay haysataa aada u weyn oo makhluuq tiro aada u badan ah ayaa ku nool ee cadowga oo waayeyna waxay u tahay ee ayaga waxay u tahay nagso in gacanta mujaahidiinta ay soo gashana waxay u tahay ee nasri iyo guul iyo qalbijab cadowga ku imaanaya labadaba waa ay tahay tarda marka waa meesha noocaas ah waa tahay deegaanka tardo marka laga hadlaysa gaar ahaan muhiimad caankaha iyo cadowga u laheyd talis caankaha ayaa ugu yaalay maxamudow sidaan xusay tarda waxay ku taallaa jidad aad u tiro badan baa soo gala qofka tarda jooga wuxuu aadi karaa moqokori qofka tarda jooga wuxuu aadi karaa jalalaqsi qofka tarda jooga wuxuu aadi karaa bula burde qofka tarda jooga wuxuu aadi karaa meesha la yidhaahdo beled weyne tardo waxay deris la tahay dhanka kale wilaayada islaamiga shabeellada dhexe oo waxay ku taallaa bartamaha qiyaastii aadan yabaal iyo ceel baraf meel ku aadan oo jidka jayga oo dheer ayaa waxay kasoo jirtaa dhinaca galbeed tarda marka eh, waa meel muhiim ah markii loo fiirsho استراتيجيه ama juqraafiga ay dhacdo tarda marka waxa ku nool mujtamac aad u tiro badan khaasatan dadka xoolaha dhaqdo dhulka ay ku nool yihiin weeye ee cadowgu waxay u lahayd micno weyn waa meesha ugu badan oo cadowgu ay wax ka fasaadinayeen baa la dhihi karaa waa meelaha ay lahaayeen ama ay ku tashanayeen ama aad undad iyo wax aad ka kasbataan Eh, dhanka kalena mujaahidiinta waxay ugu fadhidaa qiimo weyn waa meel eh, dacwadii laga nashrin karo waa meel eh, yani isu keeno ah markii la fiirsho waxay isu keeno u tahay dhul badan sidaa darteed tardo cadowgana muhim bay u ahayd waana waayeenoo dhabarjab bay ku tahay ilaahayna mujaahidiintu gacanta u geliyey ayagana waxay u tahay hawshii ay wadeen iyo dacwadii iyo risaaladii la waday iyo jihaadkii ilaahay subxaana wa tacaala xaqiisa lagu difaacayey ayaa waxay u tahay guul usoo hoyatay waa tahay sheekhan alwaali waxaan la soconaa waraysigan waraysigii ka horeeyey waxaad baaq toobadkeena u dirtay murtidiinta si guud ka waran baaqaas maxmudow baaqa towbadkeenka oo aan dirayno waxaan fartoomaynaa amarka alle subxaanahu wa tacaala oo ilaahay tabaaraka wa tacaala ummaddiisa wuxuu jecel yahay mar walba inay tawaabin yihiin wuuna ku farxaa alla subxaanahu wa tacaala markii addoommadiisa ay towbad keenaan wixii aan shalayba wadnay maantana aan matalayno waa risaalada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam nabigana waxaa ilaahay la soo diray naxariis wamaa arsalnaaka ilaa raxmata lilcaalamiin ilaahay nabigana naxariis buu la soo diray mujaahidiintu qasadkooda qabiil uma dirirayaan maslaxo kaloo adduun uma dirirayaan keliya waxa loo dagaalamayo oo nafta u baxayso oo maalka u baxayo maskaxda u baxayso waa doonista dacwada ama risaalada nabigeenna calayhi salaatu wasalaam dadka inay gaarto ummadda tan inay addoommo u noqoto allah ayaga abuuray oo baariga ah inay addoommo u noqdaan kulligeen ilahayn addoommo inaan u noqono cidda aan caabudayno cidda aan amarka ka qaadanayno cidda aan jeclaanayno cidda aan raacayno cidda aan kitaabkiisa ku dhaqmayno inay noqoto allah subxaanahu wa tacaala liajli haadaa qofna uma rabno sida nebigeennaba uu ahaa calayhi salaatu wasalaam inuu naar galo adiga inaad naar gashay ma rabtid ana inaan naar gala ma rabo qof kale inuu naar galana ma rabno ilaa qofkii muto cadaaladda ilaahay ay sidaa ugu qunta markii laga tago annaga waxaan oo dadkan risaalada inay gaarto ilaahayna wada rumeeyaan xumaantana laga soo laabto liannahu nabiga calayhi salaatu wasalaam da'bigiisii dhaqankiisii bay ahayd in ummadda aan naar loo ogolaan nabiga nin baa u yimid salawaatullaahi rabbi wasalaamuhu calayhi iyadoo xabadda bilaabanayso wuxuuna ku yidhi waa ku imid waxaan rabaa inaan dagaalka kula galana waa rabaa inaan islaamana waa rabaa ma hadhow baan islaamaa mise haddaan islaamaya nabigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam aslim uma qaatil islaam adoo muslima dirir si aadan naar u gelin leann hadduu markaas diriro asagoo aan tawxiidsanin oo ilaahay rumaynin waxa weeye dagaalka uu markaas saxaabada dhinacooda ka diriray wax qiima uma lahayn annaga axadkaan ku dayanayna waa suubanahaas sala allahu calayhi wasalam haddaan warkayga soo koobo baaqa toobadkeenka marka inaan dirno marna aanan ka daalaynin haddana aan sheegayno mar walbana aan sheegayno waa sidaas ilaahay subxaanahu wa tacaalana dad buu qalbiyadooda ku anfacay waxaad ogtahay maxamed usbuucan waxaana soo gaaray ninkii ahaa ee watay r b g-ga ee gantaalada badan watay cabdi cilmi ilaahay subxaanahu wa tacaala baa qalbigiisa geliyey wuuna ka soo saaray wilaayadana waxay ula dhaqantay si aad u qiimo badan maantana waa nin walaalkeen ah oo maceenna ah nagu tashanaya oo aan ku tashanayno axad kasta iyo qof kasta oo xumaantaas ka soo laabtana sidaas ayaan isu walaalaysanayna maxmud way badan yihiin laakiin inaan dul istaagan ninkan runtii wuxuu ugu lahaa saamayn gooni ah cabdi cilmi laakiin sida idaacadda andulusba ay baahinaysay dad tiro badan ayaa yimid dhammaantood wilaayadu waxay ula dhaqantay si aad u qurux badan qiimo badan kuwo kalena hadda dariiqa ayay kusoo jiraan oo way imaanayaan waxa ay naga filayaan na waxa weeye inaan u soo dhowayno si ay walaalnimo ku jirto si jacayl uu ku jiro iyo danqasho eh, oo aanan marna qofna u rabin inuu khalad iyo xumaan ama gaalnimo ku jiro waa tahay sheekhana eh, su-aasha ugu dambeysa fariin caynkaa ayaa diraysaa oo bulshada wilaayada guud ahaan gaar ahaan dhanka bariga iga hiiraan oo howlgalladu ay ka socdaan maxmudow fariinteenna waa hal un fariin horeyna waa ugu celcelinay kamana daalayno ilaahaygiina abuuray subxaanahu wa tacaala sheegidda xaqa iyo muxuu xaqiiqada waad aragtay ilaahay kitaabkiisa inta uu kaga hadlay suubanaheennii calayhi salaatu wasalaam ummaddiisa inta uu la khitaabay ama uu ku celceliyay waad aragtay ee sida aan horeyba u sheegay annaga maanta annagaa matalna rasuulkeenni moxamed ah calayhi salaatu wasalaam dhaxalkii aan nabigeenna ka dhaxalnay oo ah kitaabka iyo sunnada cidda maanta haysata ummadda muslimiinta ay caalam ku matelaysana waa annaga iyo in kale annaga waxa aan rabno ama fariinta aan diraya ay tahay dadkaas khaldamay xumaanta ka dhacday inta aan leenna waxaa weeye wardeegaanadiinni ku soo laabta oo wilaayadiinni u soo laabta oo cadow ha u garab noqonina marna etoobiya derbigeeda ha noqonina in maanta niman ee danaystayaalah oo wax dan oo idinka leeyihiin aysan jirin inay idin isticmaalaan inaad u noqotaan etoobiya derbi ama xayndaab marna etoobiya xayndaab ha u noqonina khaladku horey baan u sheegnay waa dhici karaa bini aadamku waa khaldamaa waxaan rabnaa in laga soo noqdo xumaanta in laga soo noqdo waxa aan rabna waxaa weeye inaan ku wada walaalowno kitaabka allah iyo sunnada nabigeenna calayhi salaatu wasalaam fariinta aan diraya waa noocaas marna etoobiya aysan idan adeegsanin waxa dhow aan meel laga soo qabta lahayn yaan maanta lagu kadsoomin dad aan dan idiin hayna xarigiinna ama hoggaankiinna ha u dhiibanina ilaahay subxaana wa tacaala shareecadiisa adinka aad leedihiin ayada matala ayadaa nagu wada filan ayada aan u wada dad noqonno intaasaan leeyahay jasaak allahu khayran wabaarak allahu fiik dhegaystayaaalkaasi waa waali gudaha saamiga hiiraansha ee guryada weynabahaan oo waraysi gaar ay la yeelatay idaacadda islamiga al andalus kana wareysatay xaaladii ugu dambeeyey ee wilaayada hiiraan sida la wareegista deegaanka tarda oo maanta mujaahidiinta ay la wareegeen sheekhna alwaali jasaak allahu khayran wabaarak allahu fiik aad baa u mahadsantay maxamuudow قائلا يصدب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan maxaa ka jira wararka sheegaya dib u garasho uu maraykanku ka damacsan yahay dalka soomaaliya kadib fashil iyo guuldarro ba-an oo uu kala kulmay dagaalka uu kula jiro mujaahidiinta al-shabaab haddaba warbixin arrimahaasi ku aadan ayaannu idiin diyaarinay waxaana la diyaaraa walaalkeen faysal mahad muddooyinkan dambe waxaa si weyn isku soo taraya wararka sheegaya in dowladda saliibiyadda maraykanka ay ka fikirayso sidii ay uga bixi lahayd dalka soomaaliya kadib markii ay ku fashilantay dagaalka muddada dheer qaatay ee ay kula jirto geesiyada towxiidka bariga afrika ee mujaahidiinta al-shabaab wargeyska new york times ayaa dhowaan soo wariyey in horumarka mujaahidiinta al-shabaab ay ka sameeyeen bartamaha iyo koonfurta soomaaliya ay keentay dood ka dhex dhalatay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka oo ku saabsan sidii albaabada la isugu dhufan lahaa safaaradda maraykanka ee caasimadda muqdisho responsible state craft oo ah hay-ad qaabilsan cilmi baarista gaar ahaan arrimaha la xidhiidha militariga kana howlgasha washington d c ayaa qormo ay baahisay dhowr bilood ka hor ciwaan uga dhigtay maxay tahay sababta uu maraykanku uga adkaan la'yahay mujaahidiinta al-shabaab hay-adda responsible state craft ayaa warbixinteeda ku xustay in dooda kooxda trump ee ku saabsan xidhitaanka safaaradda maraykanka ee magaalada muqdisho ay tahay dabool lagu qarinayo fashilka iyo guuldarrada baaxadda leh ee ciidamada maraykanku ay kala kulmeen dagaalka muddada dheer ay ka wadeen dalka soomaaliya warbixintu waxay ka shanqarisay in haatan uu muuqdo ifafaale muujin karaa in soomaaliya ay ka dhici karaan wixii ka dhacay afghanistaan sanad maadaama ayay tiri awoodda mujaahidiinta ay sii bulaalayso dibna ay ula wareegeen dhul aad u ballaaran halka maleeshiyaadka kooxda ridaduna ay marba marka ka dambaysa sii daciifayaan iyadoo weliba taakula isugu jirta cirka dhulka iyo badba ay ka helayaan kufaarta caalamka weeraradii u dambeeyey ee mujaahidiintu ay fuliyeen gaar ahaan howlgalkii lagu furtay degmada muqukori ee bariga wilaayada hiiraan oo warbaahinta caalamku ay aad u hadalhayso ayaa lagu sheegay fashil iyo dhabarjab xoogan oo mar kale soo food saaray maleeshiyaadka kooxda ridada ee filla soomaaliya wargeeska ah sharqul awsad oo ku soo baxa luuqadda carabiga kana mida warbaahinta ugu afka dheer dunida carabta ayaa furashadii degmada muqukori ku tilmaamay guul weyn oo u soo hoyatay mujaahidiinta al-shabaab dhanka kalena bannaanka keentay guuldarrada baasan ee ku habsatay maleeshiyaadka ridada falanqeeya siyaasadeed oo wargeysku soo xigtay ayaa sheegay in mujaahidiinta ay haatan u muuqdaan kuwa isku sii fidinaya dhul hor leh oo aad u ballaaran kadib markii uu fashilmay duulaankii lagu qaaday dalka soomaaliya the heyl oo ah wargeys safka hore kaga jira warbaahinta maxalliga ah ee maraykan maraykanka gaar ahaanna washington ayaa qormo uu daabacay khamiistii lasoo dhaafay loogu qiil bixiyey dib u gorasho uu maraykanku damacsan yahay in gebi ahaanba uu kaga baxo dalka soomaaliya kadib markii uu faraha kaga gubtay duulaankii gardarada ahaa ee uu ku soo qaaday ku dhaqanka shareecada islaamka dib u gurashadan uu maraykanku damacsan yahay ayaa sidoo kale waxaa xaqiijiyey murtad lagu magacaabo xamse warfaa oo shaqaale ka soo noqday madaxtooyada maraykanka kadib markii madaxweynihii hore gaal jo baiden uu u magacaabay la taliyo sare oo ka tirsan golaha la talinta arrimaha gudaha ee aqalka cad waxaana uu murtadkani isagoo faahfaahinaya isbeddelka ku yimid maraykanka uu yidhi laba ka hor xukuumadda trump oo la soo kulmay runtii waxay ku kala duwan yihiin labada xukuumado waxaa jirta wax badan oo xukuumaddii hore ama xukuumadii lamidkaay ka horeeyey markii xukuumaddii trump laga reebo ay xeerin jireen oo u diin jireen dadku in iyaku go'aamo soo gaaraan xukuumadda hadda joogta warkeedu waa cadyahay saddexdaa tiiran sheeg wixii maslaxaan ka dhex aragno mar anna ku samaynanaa xataa haddii aanan maslaxa ugu jirin wadamada qaarkood xukuumaddan timid ee maraykanka yaa waxay abuuraysaa jawi aan horey u jirin inay dardar geliso in duruufta maanta soomaaliya ka jirta wax laga bedelo iyadoo la eegayo danaha interestiga maraykanka iyo danaha interestiga soomaaliya labadaba sababta waxa weeyaan maraykanku dhaqaale aad u badan baa uga baxa soomaaliya natiijo ka muuqatana ilaa hadda ma jirto marka waxaad kaanaysaa in lagu sii wado uun dhaqaale iyo taageerid waxa natiijada kasoo bixisaa eena jirin wargeyska dahiil waxa uu si cad u sheegay in maraykanka aanay dan ugu jirin dagaalka uu kula jiro mujaahidiinta al-shabaab kaasoo la mida ayuu yidhi dagaalada ka socda dalalka qaarkood oo wax faa'iide ah aan u lahayn muwaadiniinta maraykanka isagoo xusay in donald trump laftirkiisuna uu haatan ka soo horjeedo dagaaladaasi dabada dheeraaday wargeysku waxa uu sheegay in aanay jirin sabab uu maraykanka isugu xiijiyo dalalka dhaca bariga afrika iyo xeebahooda isagoo ka ilaalinaya al-shabaab maadaama dalalkaasi aanay ku oolin gudaha maraykanka iyo weliba meelo u dhowtoona dahiil isagoo sii lafaguraya qormadiisan waxa uu yidhi dhaqaalyahano badan ayaa saadaalinaya in afrika ay noqon doonto meesha xigta ee kobaca dhaqaale taasina waxay u eg tahay war wanaagsan laakiin qaaradda afrika oo dhan waxay ka dhigan tahay oo keliya qiyaastii labo boqolkiiba marka loo eego dhammaan ganacsiga caalamiga ah ee maraykanka waxa ay tidhi warbixintu marka si dhow loo eego soomaaliya iyo waddamada la deriska ah midkoodna kuma jiraan xitaa tobanka waddan ee ugu sare afrika gudaheeda ee maraykanka uu ganacsiyada la leeyahay taasoo ka dhigan buu yidhi wargeysku in gobolka ugu hooseeya danaha maraykanka ee qaaradda afrika ay ka howlgalaan mujaahidiinta maraakiibta ka gudbaya badda cas ee maraya kanaalka suweys ayuu wargeysku ka dhowaajiyey in ilaalintooda aanay faa'iido buurani ugu jirin maraykanka sidaa darteedna nafta qofka maraykanka ah iyo canshuurta uu bixinayaba in khatar la geliyo si loo ilaaliyo ganacsi aan xitaa dani ugu jirin maraykanka waa hab aan macquul ahayn oo aan u adeegayn ayuu yidhi wargeysku istaraatiijiyada dhaqaale ee maraykanka iyo ciidamadiisa militariga al-shabaab ayuu wargeysku ku sifeeyey inay yihiin dagaalyahano khatar ah wuxuuna xusay in dhegta dhiigga ay u dareen askar badan oo maraykan ah kuwaasoo isugu jiray xubno ka tirsan militariga iyo qandaraaslayaal maraykan ah oo ka howlgelayay bariga qaaradda afrika waa sheeka baraley ayuu sidoo kale yidhi wargeysku in laysku maaweeliyo sheegashooyin ah dadka ameerikaanka ah ayaannu ka ilaalinaynaa al-shabaab annagoo ciidamo maraykana geynayna soomaaliya ama meel u dhow dhulka ay joogaan mujaahidiintaasi arrintaas oo wargeysku ku sifeeyey hadallo raqiis ah oo sal iyo raad toonna aan lahayn ciidamada maraykanka ayuu wargeysku xusay inay soomaaliya ay joogeen ilaa laba kun iyo toddobadii tan iyo waagaasna ay tababaro kala duwan iyo taakulaba siinayeen maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya balse nasiib darro aysan haddana awoodin iyagoo keligood ah inay la dagaalamaan mujaahidiinta al-shabaab duulaankan lagu soo qaaday dalka soomaaliya ayuu wargeysku tilmaamay in gebi ahaanba u fashilmay kaas oo uu xusay in marka horeba uu ahaa mid aan u qalmin dadaal lagu bixiyey iyo sidoo kale fuuqbaxa dhaqaale iyo midka militari ee howlgalkaasi ka soo gaaray dowladda maraykanka iyo ciidamadeedaba wararkan isa soo taraya ee muujinaya dib u gurashada uu maraykanku ka damacsan yahay furimaha soomaaliya ayaa welwel fara badan iyo qoobgiriir ku riday calooshad u shaqaystayaasha uu ku adeegto ee afrikaanta ah iyadoo qayladhaantii ugu cuslayd ay maalmo ka hor ka soo yeertay taliyaha ugu sarreeya ciidanka difaaca ee dowladda saliibiyadda ah ee yuganda gaalka lagu magacaabo jarnaal mahuusi ken ragaba jarnaalku wuxuu tilmaamay in dowladda maraykanka iyo xulafadeeda reer galbeedku ay haatan wadaan qorshe ay ku doonayaan inay kaga baxaan dalka soomaaliya wuxuuna ugu baaqay aabbihii oo ah madaxweynaha yuganda yuweri museveni in dhammaan ciidamada yuganda laga soo saaro dalka soomaaliya falanqeeyayaal amni oo warbaahinta maxalliga ah ee yuganda gaar ahaan wargeyska nail bost ay soo xigatay ayaa tilmaamay in qayladhaantan ka soo yeertay taliyaha ciidamada yuganda ee salka ku haysa bixitaanka ciidamada maraykanka ay sidoo kale u dheertahay niyadjabka ka dhashay fashilka iyo guuldarrada ku habsatay duulaankii saliibiga ahaa ee muddada dheer ka socday dalka soomaaliya si kastaba ha ahaatee xaaladda soomaaliya ayaa u muuqanaysa mid iminka ay ku dhiigbaxayaan cadowga shisheeyaha ee kala duwan ee isku soo bahaystay duulaankii ay ku soo qaadeen shareecada islaamka iyadoo shacabka muslimiinta ee soomaaliyeed iyo wiilashooda mujaahidiinta ah ay weli ku jilba xiran yihiin farimaha dagaalka ayna iska difaacayaan cadowga horarka ah ee duulaanka ku soo qaaday aad buu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa walaalkeen faysal mahad للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرخي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والضلوع اليوم كسرى انشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii xiisaha badnayd ee hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga aan soo dhoweeya walaalkeen nuur cali warsame abusheyba aad baad u mahadsan tahay walaalka maahir bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xubinta hadalhaynta iyo guud marka mareegaha islaamiga ah waxaynu kusoo qaadan doonaa insha allah qodobo dhowr ah beejka faafreebka ee telegramka maanta qodobo dhowr ah ayaa lagu qoray balse waxaynu kusoo qaadan doonaa qaar ka mid ah wararkii maanta lagu qoray oo ay ka mid ahaayeen in ciidamada mujaahidiintu maanta barqadii ay si nabadgelyaha kula wareegeen deegaanka tardo oo ah deegaan muhiim ah oo hoostaga degmada jalaliqsi ee gobolka hiiraan deegaankan hotels weyn ay ku lahaayeen maleeshiyaadka ridada ayaa qiyaastii lixdan kilomitir u jira degmada buluburde halka degmada jalaliqsina uu u jiro afartan iyo shan kilomitir sidoo kale beejka faafre bro ee telegramka waxyaabaha maanta lagu qoray waxaa ka mid ah in lagu baahiyey sawirada ciidamada mujaahidiinta oo la wareegay deegaanka tardo oo ah deegaan muhiim ah waxaana la arkayaa taaladii deegaanka tardo oo laga siibay maradii daaqoodka aheyd islamarkaana la qotomiyey ama la taagay raayada towxiidka haddiyaynu jaleecno shabakada wararka soomaali miimo mid ka mid a canaaweyntii maanta lagu qoray waxaa ka mid ah siciidani oo amar ku bixiyey in lasoo xiro gudoomiyihii hore ee maamulka puntland xilli uu abaabulka ka wado gobolka sanaag warbixintuna waxay ku bilaabanaysaa sida tan waxaa cirkaas kusii shareeraya xiisadaha siyaasadeed iyo kuwa amni ee ka jira deegaano ka tirsan gobolada sool iyo sanaag halkaas oo ay ku hardamayaan dhinacyada isdiidan war rasmi oo kasoo baxay maamulka isku magacaabay puntland ayaa lagu amray in lasoo xiro xildhibaan ka tirsan maamulka islamarkaana xurguf weyn ay kala dhexayso murtad siciidani war saxaafadeed kasoo baxay maamulka shaaldirarka puntland ayaa lagu sheegay in xasaanada xildhibaannimo laga qaadayo cabdirashiid yuusuf abwaan oo horey usoo noqday gudoomiyaha baarlamaanka maamulka fadhigiisu yahay garoowe siciidani ayaa faray in lasoo qabto cabdirashiid abwaan kaasoo lagu eedeeyey inuu abaabul ciidan ka wado deegaano ka tirsan gobolka sanaag bari islamarkaana uu halis ku yahay jiritaanka maamulka ridada puntland sida hadalka loo dhigay arrintan ayaa cirkaas kusii shareeraysa xiisada colaadeed ee ka aloosan deegaano ka tirsan gobolka sool iyo sanaag halkaas oo maalmahan ay socdaal ku mariyeen wasiiro ka tirsan kooxda ridada kuwaas oo dadaal ugu jira sidii ay u daciifin lahaayeen maamulka puntland warbixintii maanta lagu qoray webka somaali memo ayay taasi ahayd markana warbixin lagu qoray websayteka radioga al furqaan masar oo si kulol uga hadashay daahfurka biixireenka allahda ee dalka itoobiya waa warbixin lagu qoray maanta websayteka radioga al furqaan xukuumadda masar ayaa mar kale si adag uga hortimid damaca etoobiya ee ku aadan mashruuca biyo-xireenka alnahda wasiirka kheyraadka iyo waraabka doctor hani oo ka hadlay arrintan ayaa si toosa u dhaliilay dhismaha biyo-xireenka isaga oo ku tilmaamay mid sharci darre ah oo khalkhal gelinaya beeraha dalka wasiirkan oo hadalkiisa lagu soo qaatay barnaamij laga sii daayo telefishinka m b c ee dalka masar ayaa si adag u weeraray hadaladii ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed ee ahaa in mashruucu uusan waxyeelo u geysanayn masar iyo suudaan wasiirka ayaa si cad u sheegay in masar aysan aqbali doonin wax tallaabo ah oo halis gelin karta amnigeeda biyaha wuxuuna ku baaqay in hadalka abiy loo bedelo heshiis sharci ah oo lagu ilaalinayo danaha dalalka webiga niil ku tiirsan wasiirkan ayaa wuxuu tilmaamay in etoobiya ay jebisay heshiiskii la kala saxiixday sanadkii labada kun shan iyo tobankii isagoo carabka ku adkeeyey in xukuumadda adisababa ay ku dhaqaaqday buuxinta iyo howlgelinta biixireenka iyadoo aan wax heshiis rasmi ah lala gaarin labada dal ee masar iyo suudaan biyi kasta oo laxnimo waa mid si toosa uga jarmaysa saamiga biyaha ee masar tani waa arrin si sharciyan ah iyo si bini-aadnimo toona aan loo aqbali karin ayuu yidhi doctor hani xilli uu waraysi siinayay warbaahinta dalkaasi waxaa kale uu xusay in masar ay si dhow ula socoto dhaqdhaqaaqyada etoobiya iyadoo adeegsanaysa teknolojiyada casriga ah sida dayaxgacmeedyada iyo xogaha falanqaynta si loo ogaado xeerka biyaha iyo dhaqdhaqaaqa howlaha biyo-xireenka inkasta oo etoobiya dhowaan ay ku dhawaaqday in biyo-xireenka alnahda uu dhammaystirmay islamarkaana si rasmiga loo furi doono bisha sebtembar ayuu wasiirku sheegay in warkaasi aanu xaqiiqo ku salaysnayn keliya sideed ka mid ah saddex iyo tobanka matoor ee biyaha dhalin lahaa ayaa la dhisay waxaana si aan joogto ahayn u shaqaynaya shan ilaa iyo lix matoor ayuu yidhi wasiirka masar hadalka nidaamka daaqoodka masar waxa uu kusoo beegmayaa in gaal abiy axmed uu madaxda dalka masar iyo suudaan ugu yeeray kasoo qaybgalka daafurka biyo-xireenka alnahda kaas oo lagu wado in la howlgeliyo bisha sebtembar ee soo socotaa sida ay sheegtay dowladda kaafirada etoobiya warbixintii websayte-ka alfurqaan ayay taasi ahayd qodobka ugu dambeeya waa inuu kusoo qaadanayno xubinta hadalhayntayo guudmarka amrigaha islaamiga ayaa waxa uu yahay gudoomiyihii tardo oo qiray in cabsi awgeed uga carareen deegaankaasi warbixintan waxaa lagu qoray websayteka islaamiga ah ee caalamada gudoomiyihii murtadiinta ugu magacoonaa deegaanka tardo ee muhiimka ah ee dhinaca bariga wilaayada hiiraana dhacda murtad cismaan xuseen guure ayaa sheegay in magaalada ay isaga baxeen halkaasna ay gacanta u gashay ciidamada mujaahidiinta wuxuu murtadkan xaqiijiyey in magaaladan istaraatiijig ah ay ka carareen kadib markii ay soo wajahday cabsi ay ka qabaan ciidamada mujaahidiinta ee howlgallada barakaysan ee futuuxaadka ka wada deegaanada dhaca bariga wilaayadaasi isagoo sii wata hadalkiisa ayuu walaac ka muujay horumarada mujaahidiinta ay ka samaynayaan bariga hiiraan dhulka ballaaran ee ay mujaahidiintu xoreeyeen islamarkaana dib ugu qotoomiyeen raayada tawxiidka ayuu sidoo kale walaac aad u daran ka muujiyey isagoo dhanka kale ku cataabay in la dayacay oo dagaalka lagu fiirsaday murtadkan xoreyntii mujaahidiinta ee degmada moqokori kadib isagoo warbaahinta muqdisho la hadlayay wuxuu sheegay in maleeshiyadiisa dagaalka lagu jebiyey sida daraaddeedna oo go-aankiisu yahay inay etoobiya iska dhiibaan oo ay noqdaan maamul si rasmi a u hoostaga xabashida sidaa si la mid ahna murtad goodax bare oo wasiir iyo xildhibaan ka soo noqday kooxda riddada ayaa isagana horay u sheegay in dagaalka murtadiintu kaga jiraan hiiraan uu u yahay mid lagu difaacayo dowladda xabashida etoobiya waxaa hadda xaalad qoobgariir ah ku sugan maleeshiyaadka murtadiinta ee ku sugan degmada maxaas halkaasoo ay galeen firxadkii maleeshiyaadkii riddada ee ka badbaaday weerarkii cagmarinta ahaa ee lagula wareegay degmada moqokori xubintii hadalhaynta iyo guudmarka marigaha islaamiga ayaa intaanu uga eg markan aan idinku wareejiyo walaalka maahir maxmed si uu halkiisa uga sii amaqaado qaybaha ka haray barnaamijka faafreebka wararka aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen nuur cali warsame abuushayba
أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan qeybihiisii dambe ayaanu isla soo gaarnay munaasabadda lagu maamuusayey arday ka qalinjabisay barashada qur-aanka kariimka iyo culuumtiisa ayaa ka dhacday magaalada buurdhuxunle ee wilaayada islaamiga ah ee bakool ardayda qalinjabisay oo ka koobnayd labaatan arday ayaa baratay qur-aanka kariimka iyo culuumtiisa xafladda qalinjabinta oo ka dhacday gudaha madarasada umulqura ee magaalada buurdhuxunle ayaa waxaa ka soo qayb galay culimo nabadoonno mucalimiin waalidiin iyo marti sharaf kala duwan ugu horreyn waxaa goobta munaasabadda kelimad ka jeediyey sheekh maxmed garaar oo ka mid ah culimada wilaayaadka islaamiga madrasada umulqura maanta waad naga farxiiseen allah idinka farxiyo macallimiinta ardayda dadka kaleeto oo mas-uuliyiinta la garab taagnaa dhammaan waxaan leenahay ilaahay idinka farxiyo waad naga farxiiseen maanta wax cajaa'ib ah ayay soo bandhigeen ardaydii qur-aankii baa la soo bandhigay culuumtiisaa la soo bandhigay tajwiidka ugu horeeyo oo waxaa la soo bandhigay tawxiid baa la soo bandhigay aadaabtii sharciga ahayd baa la soo bandhigay siiradii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo taariikhdii islaamka la soo bandhigay fiqhigii baa la soo bandhigay oo weliba miiraaskii uu ku jiro waxaa la soo bandhigay sunnadii iyo culuumteeda la soo bandhigay culuumtii shareecada waxaa la dhihi karaa luuqadii baa la soo bandhigay khayr badan oo jaamic ah oo khayrkii oo dhan kulmiinay ee maanta halkaan la soo bandhigay runtii waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran ilaahay subxaana wa tacaala abaalkiina ha wanaajiyo sidaa ha lagu wado culuumta islaamka in saa loo qaato islaamkii la barto oo lagu dhaqmaayo waa wax adduun iyo aakhiraba lagu liibaano maanta dadkii muslimiinta ahaa markay gaalo ku habsatay oo xaalad aada u liidata ay galeen maanta dadka loo baxsaday waa dadkii kitaabka alle subxaana wa tacaala xambaaray waa dadkii ka soo baxay madaarista qur-aanka ka soo baxay dadka loo baxsaday dadkaa wey dadba marka waxay u haysteen dadka muslimiinta inay u maqan yihiin kuwa dugsiyada kaleeto iyo meelaha kaleeto waxbarasho u aaday bay u haysteen laakiin ilaahay subxaana wa tacaala runtii buu soo saarayo dadkii dugsiyada qur-aanka ka soo baxay madaarista kitaabka iyo sunnada ka soo baxay sharcigii ilaahay xambaaray baa maanta ummadda u baxsatay waxaa intaasi kadib goobta bandhig ku sameeyey ardayda أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور الحمد لله الذي جعل القرآن خير ما يتلى والصلاة والسلام على الرسول المصطفى نحفظ الله على حفظ القرآن الكريم الهادي إلى صراط مستقيم وإلى المنهج القويم يقول الله تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وهو تجارة لن تبور ما هو التجويد لغة واصطلاحا التجويد لغة التحسين واصطلاحا إعطاء كل حرف حقه ومستحقه كم أحكام النون الساكنة والتنوين أحكام النون الساكنة والتنوين لهما أربع أحكام هات الدليل من التحفة للنون إن تسكون وللتنوين أربع أحكام فخذ تبيين فكلهم التنوين والنون أدغم بلا غنة في اللام والراء ليجملا وكل بينمو أدغم مع غنة وفي الباء ولا دونها خالف تلا وعندهما للكل أظهير بكلمة مخافة إشباه المضاعف أثقلا يا آت الإضافة أهي من أصول الكلمة أم لا وليست من أصول الكلمة هات الدليل من الشاطبية وليست بلام الفعل ياء إضافة وما هي من نفس الأصول فتشكلا ولكنها كالهاء والكاف كل ما تليه يرى لله والكاف مدخلا كم عدد ياءات الإضافة التي يختلفون القراء سبعة مئتين واثنتا عشر هات الدليل من الشاطبية وفي مئتي ياء وعشرين منيفة وثنتين خلف القوم أحكيه مجملا waxaa goobta munaasabadda sidoo kale ka hadlay waalidiinta ardayda ilaahay mahadle horta ikhtitaamkan madrasada umalquraa goobjoogninka weelay maalintan asniintee waan iidanka faraxsana anoo magaaga waalidiinta ka hadalow walilahaa dhammaan marti sharafka ku geebgalay oo aan ka horeeyaan ogaasyada iyo wilaayada dhammaan ciidan mahadsan yihiin tan kale waliyeed si gaaraan ka mahadnagay maalinkii hantin dadaalay labiyey isan argaasaan ardadan aan dhabar dhaki niciidaan ka mahadiye ee waligsa gaare ardayda iyo waalidiinta la dardaarmey dadaalka haddii la weedamadi lama raaban maaye intii aan nuskaamin waan ciidan mahadsan yihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maraaq xasan cali ayaa kelimeed ka jeediyey munaasabadda insha allahu ilaahay idin shay ee hafladuun hati roognaan madrasadan la raw umul qura maalankii ardaydan walhabari hadiyaari antag macnaha ee antiisu macnaha ee alifan ku bilaawi meelun hata aragaanan ardaydan hata macnaha yani meel ku dareerasi oo wala inta la kabandak aragaasan akhyaari ee meel alif inta ku bilaawi hata antu kuweedasan aragaasan jazaakallahu khairan jazaa lana maalinkaas maylan on rugaa ilaahay keen barakaay ilmaga ilaahay keen barakaay eedaan dadaali ee maalimiintan maylan magaalada ka nool ee ka deeshi wanaagsan aan mudanyay macnaha ilaahay on rugaa inaan faylahan ingeysi walaalayaalo adduunyada sila kirooga jeerisin ogdin gaabka laag noolada jeerisin ogdin keekana ilaahay diin shee manaa yalla ka tartamuhay wa fi dhalika falyatanafasul mutanafisun ee manaa ilaahay diin shee manaa khayrka yalla in dhaqtamuhay la kan tooyahay waalidiinta awlaadda dhalayoon ha barbaariyaan idhoob seedayoon hoosa ku kabaayeen yoona maylana jazaakumullahu khayran intaasi kadib waxaa munaasabadda warbixin ka soo jeediyey mid ka mid ah guddiga madrasada bacda xamdilaahi subxaanahu wa tacaalaa mayan mahadiyay mas-uuliyiinta meelaha xaadirtiya ee culammada iyo waalidiinta nuqabada dhammaan xaadiriinta meelo fadhido aan mahad celiya intaas kubacda warwiinba gobolka maka dhammaan culammay nuqaba iyo daddhanba hadaleen madrasadan horta cumrahaan tuman ili sana taqriiban meeloya awa jirta ilaa maalintii la aas-aasay ilaa hata taxfiid alqur'aan wa culuumuhu lamaadasaa qur'aanka in ciyaalka la xifdiisay culuumtisna aas-aasiga ee la fahamsiiy horta lamadaas sheeyaa laga dhakaay madarasadan ilaa xilligii la aas-aasay jadwalkii ka dareertay ka bilaawatay hata ka dareertay soddon iyo afar unug ama soddon iyo shan unug ani landhaka madi haanyeelay ku takharu haanyaa ku takharujaan haanoo kale lahageliyo yaa kumadhaya waxyaabaha laka ka aflaxay eedna lanka mahadi ya kumadhaya timaartaha kubati tan isiimba hata aragahay tan hakumada marihii hakubahi mujaahidiin fara badan ah kubati hata khaas madi goonahaan lanfiiri dugsiye hortiya ha jara jarya jaraan waana dugsagan hata madarasadan wana hati roogna macallimiinta xakubati inta hati magaaladan walka dhakaas afar oga madrasadan waxyaabaha la ka aflaxay may kumad haayay ani ciyaal sheed la koobo la xasriyo tar goona ee goona ee yoo lay galan jibyo madi galan jibyaan lay haano kala ka dara wani leeyo kumad haayay ugaas buraale maxamed ayaa markiisa mikrofoonka la wareegay waxaa kale oo wax lagu farxa ah aadna u qiimo badan gabdhaha iyo wiilasha qurquruxda badan ee quraanka sidan u akhrinaya ee xafladooda aan maanta joogno wax noo horeeyay ma aha markii laga reebo toban iyo shanta sane hadda u dambeysay taasna waxaa ilaahay noogu keenay ku dhaqanka shareecada islaamka iyo iska beryaalka gaalada iyo la dagaalanka mushrikiinta iyo gaalada taasuu ilaahay sabab nooga dhigay ku dhaqanka kitaabkeenna aan qabsanno waxaa kaloo cajiib ah oo aad iyo aad ii farxadgeliyey xilliga annagu aan yareereen dugsiyada ku jirnay gabdhihii naga waaweynaayo kuwa naga yaryaraa adhigay raaci jireen masgaday noo tumi jireen maryahay noo dhaqahayeen wiilashunbaa dugsiga la geyn jiray iyagoo iska jaahila oo waaweynaaday oon qaabka wax loo dhaqaaleeya aan garanaynin ayaa reer la iskaga yeeli jiray maanta waxaa la yaab leh in ay gabdhuhu iyo wiilashu waxbarashada ay gabdhuhu ka horreeyaan boqolkiiba lixdan ama toddobaatan sida ana aragtidayda ah xataa waxayba kaga firfircoon yihiinba ku dhawaaqidda xarafka iyo luuqadda soo saaristeeda bayba xataa kaga firfircoon yihiin maasha allah waalidiintii macallinkii iyo dadkii owlaadan soo barbaariyey ee intaas qur-aankan iyo cilmigan ay xambaareen soo barahayay waxaan leenahay abaalkiina janno allah ka yeelo miisaanka akhrana allah idiin saaro intaas ayaan iyagana leeyahay guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii faafareebka wararka oo caawa qodobo kala duwan aad ku dhegaysateen waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى